danta guud kuwa raaja dangaara ka fogaaday dalkaaga u heelan iyaga dooro iyaga dooro danta guud kuwa raaja bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka doorasho oo xiliyada oo kale aad ka maqashaan raadi ah himilo doorasho waa barnaamij aan ku faaqidno doorashooyinka dalka iyo adalhayntooda toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa waxaa isdiiwaangelisay ilaa iyo toddobaatan iyo dhowr ayaa isdiiwaangelisay xisbiyadaas marka waa xisbiyad kumeelgaari ahaayeen guddiga doorashooyinka markay sharciyada la ansixiyey waxay soo saareen waa wareysi ku saabsan xisbiyada mucaaradka iyo sida ay ugu diyaargaroobeen doorashada dalka ka dhaceysa barnaamijka waxaa soo saaray cali cabdulaahi hilowle waxaana farsameynayo timijilaac soo dhawaada dhegeystayaal soomaaliya sannadaha labada kun iyo labaatanka labada kun iyo kow iyo labaatan waxay u tahay sannado doorasho waxaana jiro jahawareer ku aadan qaabka iyo nuuca ay noqon doonto doorashadu xisbiyada mucaaradka ayaa ka mid ah dhinacyada walwalka weyn ka muujinayo oo cabsi ka qabo inay qabsanto doorasho aan laysku halayn karin ama inay dib u dhacaan doorashooyinku waxyaabaha ilaa iyo haatan laysla gartay waxaa ka mid ah goobaha la geynayo kuraasta baarlamaanka kootada haweenka iyo sidoo kale kuraasta baarlamaanka kasoo gelaya gobolada waqooyi oo loo asteeyey inay ka qabsanto magaalada muqdisho inkastoo xubnaha qaar uu buuq ka taagan yahay halka la geeyey kursigooda doorasho qof iyo cod ah ama doorasho dadban balse dadka wax soo dooranayo tir ahaan ay ka badan yihiin tiradii soo dooratay xubnaha baarlamaanka ee haatan joogo labadaasi midood ayaa lagu rajawan yahay inay dalka ka dhacdo arrimaha sida weyn u hortaagan inay doorasho qof iyo coda dhacdo waxaa ka mid ah xisbiyada siyaasadda oo weli taagan halkii ay marayeen markii la siinayay shahaadada aqoonsiga xisbiyadu weli uma gudbin wejiga labaad oo ay ku noqon lahaayeen xisbiyo saxa ama kuwa rasmiya haddaba maxaa looga baahan yahay xisbiyada si ay rasmi u noqdaan oo ay uga gudbaan ku-meelgaarnimada su-aasha iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka waxaana marti inoo ah cabdiqaadir nuur sharciga doorashooyinka horta wax- wax kastoo bilaaw dhibaatay leeyihiin caqabaday leeyihiin bini aadamkana lama wada dharjin karo waa run caqabado badan ay leeyihiin laakiin caqabadaha waxaad markaad dib u fiirisid taariikh soo maxaa sooyaalka siyaasadeed ee soomaaliya soomaaliya laga soo bilaabo laba kun markii cabdiqaasin la soo doortay ilaa abtunaaw waxaa la soo waday xaal mastuur isku keenkeenida beelaha sida looga bixi lahaa qabyaaladda hanaana la soo waday waxaa lagu keenay doorashooyinkii xildhibaanada lagu soo doortay nidaamka nidaam hore usoo jiri jiray waay xataa markii laga soo tago doorashooyinka xagga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo qaabka lagu soo xulo guddiga doorashooyinka qaranka laftigiisa four point five ku salaysan oo laba kun shan iyo tobanka lagu soo sameeyey maxaa yeelay waa sagaal xubnood oo laba kamid ay gabdho yihiin inta kale ragga yihiin haddana doorashooyinka waa lagu saleeyey kolleytabo caqabadaas waxaan isleenahay horta way jirtaa ummadda soomaaliyeed waxyaabaha ay arkayaan waa caqabad oo waa sax in nidaamkan qabiilka looga baxo waa mustaqbalka waxa la rajeynaya laakiin waxaan isleeyahay haddii dani dani ay qasabtay waa lagu qasban yahay in waxyaabaha qaar la qaato laakiin waxaa cad qodobada ah hadda uu ku salaysan yahay nidaamka doorashooyinka qaranka gaar ahaan xisbiyada waxay ku salaysan yihiin in nidaam four point five lagu keeno tusaale ahaan markaan tusaale ka bixiyo sharciga doorashooyinka qeybo ka mid ah wuxuu qorayaa nidaam lagu magacaabo soddonley xisbiga yani shaksiga mateli lahaa inuu qabiil ku yimaado hal degmoo kale ama hal degan doorasho inaysan qabiilkaas saddex iyo laba iyo hal yani saddex iyo laba inaysan kasoo gelin oo qabiilada soomaaliyeed dhan ay u siman yihiin tusaale ahaan markaan ka bixiyo tusaale kale waxaa laga yaabaa deegaanada qaarkood in qabaa-ilada qaarkood aysan ku nooleenba aysan joogin loogana baahan yahay in laga helo marka waxaa qasaba xisbigaas inuu qof meeshaas geysto oo ku qasban yahay marka nidaamka aad oo isku qasban yahay waa nidaam ku salaysan four point five oo xisbigii soo buuxi waayo shuruudahaas oo qabiilada kusoo saleey waayo oo xataa golihiisa sare kusoo saleey kusoo saleey waayo qabiil ayadana waxaa guddiga doorashooyinka kala kala noqonaya aqoonsiga marka waa nidaam ay soo degsadeen oo four point five ku salaysan marka kulli waqti laga gudbi doono waa arrimo kale waayahay marka dadka qaarkood waxay isweydiinayaan markii hore four point five waa lagu xuli jiray waxaa la yidhi ha laga gudbo oo doorashaha la aado haddana doorashadii sharcigii ayaa ama qabiilkii lagu saleeyay maxaa soo kordhay marka horta wax soo kordhay waxay tahay in doorashorta la aadayo laakiin wax kaloo soo kordhay ma jiro nidaamkii qabiilka ah weli socdo nidaamkan qalibka qabiilkana soomaalida weligiisa ku xooganaa dadka soomaaliyed hadeertaana ujeedaan keliya laakiin kun sagaal boqol lixdanka doorashooyinka la aadi jiray laftigiisa deegaan doorashada qabiiloo ku salaysnaa marka taariikh dib u laabatid dowladdii rayidka ahayd qabiila ku salaysneed dowlad kastoo soomaaliya loo soo dhiso qabiila ku salaysneed systemkaasna waa system soomaali aysan lahayn laakiin farta laga saaray hadda laftigeeda nidaamkan doorashooyinka qaranka amba gudiga guddiga qaranka oo wado guddiga doorashooyinka qaranka oo wado waa nidaam faragelin ay ku dheehan tahay mid ay u madax banaayiin maaha maxaa yeelay guddiga doorashooyinka maalmahan dambe wuxuu bilaabay dardargelin dardargelintaas waxaa keenaya waxyaabaha hadda ciriiriga ah inay soo ifbaxaan shaqo la rabay mar hore inay qabtaan guddigan wuxuu samaysan yahay muddo shan sano ku dhawaada laba kun shan iyo tobanka la sameeyey haddana waxaa la taagan yahay laba kun iyo labaatankii shaqooyinkii hore usoo qaba lahaa oo ummad usoo bandhigi lahaa la qaba lahaa oo cariiri ku noqday ay ka seexdeen ama ay ka gaabiyeen ama dowladda siyaasadda sare ay ka gaabisay ayaa hadda keenay in wax la boboobsiiyo shaqadana waa shaqo boobsiis ah oo magacyaal ah marka laakiin wax kastay ahaataba waxay ku habboon tahay waxaan inay fulaan oo magac doorasho mar unu dhaco mar hadduu dhaco waa laga tilaabi doonaa qolo kala imaanayso qoladaas kale saa kasii gudbi karto marka nidaamkan nidaam soomaali xididada ka galay lafaha ka galay oo qabiilka mar kastana laga maarmaan waa sida hadda muuqato qaabkay u socotaan wax u socdaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxay dalbatay in xisbiyadu inay ka baxaan kumeel gaarnimada oo ay kuwo rasmiya u gudbaan shuruudaha looga baahan yahay xisbiga si uu ku- eh, si uu uga baxo kumeel gaarnimada shuruudahaasi maxaa ka mid ah aada umahadsan tahay guddiga doorashooyinka horta wuu dadaalay wixii tabartiisaan ugu qabtay shaqooyin badan ay soo qabteen muddadii ay shaqeeyeen haba ahaadaan qolo gaabisa ha gaabiyaan laakiin wixii karaankooda ay qabteen markii ugu horreysay shuruudahan hadda een, looga baxay kumeel gaarka waxaa ka horreeyay xisbiyo ay dhaqan geliyeen ay ansixiyeen xisbiyaas waxaa loo ansixiyey si kumeel gaar ahaan ayaa loo ansixiyey waxaan rabaa in la fahmo xisbiyahan hadda la sameeyey la sameynaya shuruudaha loo soo bandhigay markii hore waxay ahaayeen kumeel gaaray ahaayeen kumeel gaarka een, shuruudaha way fududaayeen waxay lahaayeen toban shuruudood Een, tusaale ahaan xisbiga inuu muxuu ahay isdiiwaangeliyo oo muxuu ahay siyaasadaha isu diiwaangeliyo waxaa kaloo kamid ahaa in uu soo gudbiyo maxdar wax loo yaqaano kulamo ay qabsadeen oo kale waxyaaba noocaasa kamid ahaa magaca xisbiga oo qoran oo dhammaystiran iyo asoo gaaban consis oo muxuu shorta form u qoran ayaa kamid ahaa lifaaq noqol dastuurkooda een, nidaam yani oo dastuurkooda sharcigooda noocaasa kamid ahaa waxay kaloo intuu lahaayeen een, ballanqaad sugan inay sameeyaan waxay kaloo yani shuruudaha kamid ahaa een, guddiga meelgaarkan ka hadlaynahay qoraal cadeynayo een, xisbiga habka uu xalinayo khilaafaadkiisa iyo sidau yani dib u heshiisinta u sameynayo inay caddahay Een, waxaa kaloo kamid ahayd inuu bixiyo khidmad yar oo kooban oo gaarayso ilaa iyo muxuu ahaay lacag toban milyan shilin soomaaliya oo u dhiganto shan boqol oo dollar ayaa kamid ahayd waxaa kaloo kamid ahaa xisbiga inuu isku soo diiwaangeliyo amba uu soo gudbay muddo shan iyo toban maalmood gudahood een, amba lagu siiyo muxuu ahaa caddayntiisa qodobo noocaas kumeel gaarkiisa marka qaabkaasi u salay u sameeyeen ugu dambeyntii waxaa isdiiwaangelisay ilaa iyo toddobaatan iyo dhowr ayaa isdiiwaangelisay xisbiyadaas marka waa xisbiyad kumeel gaari ahaayeen marka toddobaatan iyo shanta xisbi haddana guddiga doorashooyinka markii sharciyada la ansixiyey waxay soo saareen een, sagaal sharci kale oo looga baxayo een, shuruudaha loo yaqaano u gudbidda rasmi ahaanshaha sharciga maxuu ahaa xisbiga xisbiga inuu noqdo xisbi sharci ah oo ka baxo kumeel gaar ayaa lasoo saaray sharci ahaanshahaas marka qodobadii hore qodobo xoogaa ka culus ayaa meesha soo baxay maxaa yeele annaga siyaasaddan ku cusubnahay xisbiyadan nagu cusub een, qodobada aan marka aan dul istaagno qodobada waxaa ka mid ahaa qodobka koowaad xisbiga waa inuu soo gudbiyaa tirada xubnaha ee u diiwaangeshan ee codbixinta ama taageerayaashiisa hadba sida loo dhigo oo gaarayo ilaa iyo toban kun oo xubnood ayaa looga baahnaa waa markii kumeel gaarku ka baxayo sidoo kale tan kale xisbiga waa inuu ku leeyahay ilaa iyo sagaal xafiis yani gobolada sagaal gobol ka mid ah gobolada soomaaliya waa inuu ka diiwaangeshan yahay waa inuu xarumo ku leeyahay lana soo bandhiga xarumihiisoo cad iyo dadkiisoo shaqeynayaan qodob kale oo ahaa Een, waxaa kaloo ka mid ahaa een, in la helo dhammaan beelaha soomaaliyeed inay u siman yihiin ayadoo loo fiirinay muxuu ahay qabiilkooda een, muxuu ahay yani deg- deganaanshaha deegaan deegaan ahaan meesha uu degan yahay qofka yani deegaanadooda yani qabiil kasto inuu u- u- u dhammaystiran yahay sida four point five ka daytaan ka dhawaajinayn oo kale inuu xisbiga laga heli karo qabiil kasto in laga heli karo aysan u badnaan hal qabiil amba hal group inaysan u badnaanin ayaa ka mid ah Een, waxaa kaloo ka mid ahaa golaha fulinta een, golaha fulintooda ayakana waa inay buuxiyaan shuruudaha qodobada konton qodobka lagu qodobka konton iyo sideedaad ee dastuurka waa inuu buuxiyaa xisbi siyaasadeedka sidoo kale qodobka kale wuxuu wuxuu dhigayaa waa inay soo gudbiyaan hanaanka khilaafaadka ayagan sidii kii hore ugu dambeyntii qodobada way tira badan yihiin waa ilaa sagaal qodbo- qodob qodobka ugu dambeeya wuxuu leeyahay waa inay bixiyaan lacag labaatan milyan oo u dhiganta kun dollar marka qaabkaas ayaa shuruudadaas marka shuruudahaas waa la adkeeyey sida haddii loo fiiriyo maxaa yeele qodobka waxaa adkeynayo waxaa adkeynaya qodobka tobanka kun oo qofood oo ka mid noqonaysa muxuu aha xisbiga ayaa adkeynaysa inta kale oo iska fududaanayaan iyo ku salaynta qabaa-ilada ayadana aaday u adag tahay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaa markaan soo gaarnay sharciga doorashooyinka qaranka ma jira qodobo ku qoran oo ogolaanayo in doorashada dib loo dhigo Een, sharciga doorashooyinka qaranka een, qodob ogolaanaya horta kuma uusan laguma soo xusin Een, balse waxaa jira dastuurka qodob dhigahayaa jiro een, in doorashooyinka dib loo dhigo qodob ogolaanaya jiro Een, waxyaabaha een, keeni karo in doorashooyinka dib loo dhigo dastuurka qore waxaa ka mid ahaa haddii masiibo ay dhacdo yacni abaaro fatahaado een, dhulgariiro ilaahay naguma keene cudurro waaweyn dee dilaacaan dilaacaan waxyaabahaas oo dhan haddii ay yimaadaan yani dastuurka meelgaarka qaranka soomaaliya wuxuu caddaynayaa in dib loo dhigi karo waayahay ugu dambeyntii adigoo fiirinayo caqabadaha ku geedaaman doorashooyinka ma kula tahay inay dalka doorasho qof iyo coda ka dhici karto sanadka labada kun iyo labaatanka labada kun iyo kow iyo labaatanka aada umahadsan tahay Een, doorashooyinka laba kun koo iyo labaatan laba kun iyo labaatan een, dhici doono way adag tahay sida ku dhici lahaayeen qo- doorasho qof iyo cod waayo doorasho qof iyo cod ma sahlana oo waxay ku sahlanayn waxyaabo badan ku horgudban culaysyo badanaa jiro culeysyada marka waan kala qaadaynaa culaysyo waxaa jiro oo ah dhinaca siyaasadda iyo horumarinta een, dowladda sare laga rabo iyo mid muxuu ahaay xagga farsamooyinka iyo dhaqaalaha ee qarashka ku xiran yahay tusaale ahaan doorashooyinka qof iyo cod waxaa laga rabaa horta dastuur- dastuur inoo dha- noo dhammaystiran yahay dastuurka soomaaliya in la dhammaystiro oo ka baxo kumeel gaarka markii la dhammaystiro cod loo qaado dadkii afti loo qaado dastuurka markii la meelmariyo oo hadda waxyaabaha coloosyada jirta oo isku soo lalaabana waxaa ka mid ah wax caqabad oo ku yahayba dastuurkan qabyada ah oo muddada iska soo socday dastuurka markii la dhammaystiro waxaa loo baahan yahay haddana caqabada jirta waxay tahay oo doorashooyin ka horgudban in la helo tiro guub guud ee bulshada soomaaliyeed in la tiro koobo weli lama tiro koobo tiro koobka ma hayno sidoo kale ummadda soomaaliyeed in la helo inta codaynayso kaarka doorashooyinka inay qaataan codbixiyaasha waxaa kaloo loo baahan yahay markii taas laga soo tago een, in la helo maxkamaddii sare ee qaranka in la dhiso oo loo mideyso la- mid yani dhammaystiran maxkamadda jirta laba maxkamad dhammaystiran oo qaran ah, maxkamadda suuriya iyo maxkamadda sare labadaba inay dhi- inay dhisan yihiin waayo dastuurka haddii lagu murmo ama doorashooyinka lagu murmo waxaa loo laabanaa maxkamadda sare iyo maxkamadda suuriga labadiba nooma dhisna marka taasna waxay ku- waxay keenaysaa caqabad ku noqonaysa doorashooyinka marka taas laga soo tago een, doorashooyinka wuxuu u baahan yahay imkaaniyad aada u badan tusaale waxaa loo baahan yahay guud ahaan in la helo goobaha codbixinta amnigood in la helo muwaadiniinta in amni la helo oo goob kastaba amnigeeda la sugi karo qofka muwaadinkan isku soo hadlay karo si si asoobad qaba oo doorashooyinkaas u imaan karo waxaa loo baahan yahay dhaqaale ka badan dhaqaalaha hadda yani jira dalka yani ee dowladda miisaaniyadda meelaha ay ka soo saarto dhaqaale ku filan in loo helo budget ku filan in loo helo doorashooyinka maxaa yeelay een, guddiyo doorasho shaqaynayaan ciidan ha shaqay doono muxuu ahaa shaqaalaha aada u tiro badan xataa xisbiyada laftigooda oo loola doorasho dhacayso ammaankee loo baahan yahay marka dhaqaale ku filan in la helo intaas maanta hal qodob oo nooga nooga bilowday ama nooga diyaarsan ka soomaali ahaan ma hayno waayo dastuurka nooma yani ma- ma dhammaystirna oo ma dhammaystirna ee maxkamaddii ma sa- ma samaysna dadka lama diiwaangelin waxaasoo dhan marka waa caqabado caqabadahaas dartood ayaa laga yaabaa in do- doorashooyinkan dib ay u dhacaan wuu mahadsan yahay ustaad cabdiqaadir nuur guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka doorasho inta aan toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan kan xigo sidaa iyo ammaane allah dad nadiifa xilkaaga u dooro xil
ogsoonow erayadaha kuleeye duurkana ku hay axdiga inooya ogsoonow erayadaha kuleeye